mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo galmudug ayaa ka qayb galay munaasabad xariga looga jaraya mashaariic laga hirgeliya deegaanka qaydare ee gobolka mudug mashaariicdan ayaa ka koobneed dayactirka ceelbiyood iyo soolarka ku shaqeeya cadceedda kuwaasoo ay si wadajir u hirgeliyeen dowladda soomaaliya iyo maamulka galmudug agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo biyaha maamulka galmudug ibraahim cabduqaadir maxamed ayaa ka waramaya mashaariicdan inaan maanta goobjoog ka nahay munaasabadda xarigjarka dayactirka loo sameeyey ceelka kaydaro oo runtii ahaa ceelashii ugu muhiimsanaa ee meelaha halbowlaha ku yaallay markii la yimaado ama laga hadlo deegaanada ay ka socoto mashaariicda xasilinta degmadan kaydaro ama deegaanka kaydaro runtii wuxuu ahaa deegaan halbowle ah oo isku xidha dhowr deegaan oo dhowr bilood ka hor aan nal haysan ceelkan uu ka fadhiyey oo maarata aan dayactir uusan u helin cabashooyin iyo qayldhaan naga soo gaartay deegaankan automatically ama si deg dega waxaa uga soo jawaabay wasaaradda tamarta biyaha maarata galmudug oo kaashanaysa wasaaradaha dhigooda ah ee kala shaqeeya mashaariicda xasilinta runtii dhowr bilood ka hor oo la dhagax dhigay ceelkan waxaan maanta u taagannahay munaasabaddii xarigjarka annagoo runtii dadka deegaanka ku wareejinayna intii alla ee shaqo loo qabtay dayactirkan wuxuu ka koobnaa dhowr shaqo oo isugu jira ahaantii taangigii maarata biyaha keedinahayey soolarkii soo saarayay biyaha qolalkii waardiyaha matooradii tubooyinka agabkii oo dhan oo maarata waastooyinka xoolaha maarata ay ka cabayeen kuwii arigu ka cabahayey runtii intaasoo agab ah oo shaqo ahi waxay waaye waxay ku timid iskaashi dowladeed iyo wada shaqayn aan la leenahay hayadaha caalamiga ah cali sharaf sheekh cali guddoomiyaha deegaanka kaydare iyo waxgaradkii ka soo qayb galay xarig jarkan ayaa ka mahadceliyey mashaariicdan kaydare laga fuliyey oo wasaaradda qorshaynta federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha kala duwan oo galmudug ay fuliyaan dhammaan waa ku mahadsan yihiin wasaaradda qorshaynta qaranka soomaaliya dhammaan waxaan u mahad celinaynaa hay-adaha kala duwan oo mashaariicdan euda ka qayb qaatay oo deegaanka kaydare ka fuliyey aad baan ugu mahad celinaynaa gabagabadii xarig jarka ayaa maamulka deegaanka lagu wareejiyo furaha mashaariicdan iyagoo lagula dardaarmay inay ilaashadaan